بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمعين ama bعd waxaan soo haynay kitaab xmdة الأxkاm lلxaafiظ cabdالغني بn cabdالwaxid aljumaaciili almaqdisiy raximah اllahu tacaalى tayamumka ayaan joognay xoogaa waxaan wax yar kaga noqonaynaa xadiidkii camaar bni yaasir radia allahu canhu radia allahu canhuma wacan camaari bni yaasirin radia allahu canhuma qaal bacahani اnabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama fi xaajatin faajnabt falam ajid ilmaءa fatamaragtu fi saciidi kama tamaragu daabatu huma ataytu اnabiya sala allahu alayh waalihi wasalam fadakartu dalika lahu faqaal inama yakfiika an taqula biyadayka haakada huma darba biyadayhi اlarda darbata waaxida huma masaxa الshimaala clى اlyamiin wdaahira kafayhi wawajhah wacan camaar bni yaasirin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala waxa uu yidhi bacahanii nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaa idiray nabiga ayaa idiray buu yidhi fii xaajatin bou ila diray dan faajnabtu waan isku junuubay falam ajid ma aanan helin almaaa biyo ma aanan helin fatamaraqtu waan galgashay fi saciidi baan ku galgashay ciiddii baan ku galgashay kamaa tamaraqu daabatu ay kamaa tatamaraqu sida ay ugu galgalato oo kale addaabatu xoolaha ay dhulka ugu galgalato say u galgalatoo kalean u galgashay uma ataytu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigan u imid markaa dabadeed fadakartu dalika lahu fadakartu dalika kaagaas baan u sheegay lahu isagaan u sheegay faqaala waxa uu yidhi inamaa yakfiika waxaa kugu filnaa an taquula inaa ku dhahdo yacni waa min baabi itlaaqi alqowli cala alficli yacni inaad ku samayso waay marka ayb an taquula inaad ku tiraahdo biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidan oo kale huma daraba biyadayhi labadiisii gacmood buu ku dhuftay alarda dhulka darbatan halmar ku dhufasho waaxidatan oo mid keliya ah huma masaxa shimaala ayuu masaxay bidixdii cala alyamiini midigtii korkeeda ku masaxay wadaahira kafayhi buu masaxay labadiisa calaacalood dushooda ayuu masaxay wa wajhahu iyo wejigiisa xadiidkan marka xadiidu camaar ibni yaasir wuxuu ka hadlaa xadiidkan awalan camaar ibnu yaasir markaan wax yar tarjamadiisa aan ka sheegno camaar ibnu yaasir abulyaqdaan ayaa kunyadiisu ay tahay abulyaqdaan ayaa kunyadiisu ay tahay camaar ibnu yaasir alcansiy abulyaqdaan hooyadiina marka waxaa weeyaan sumaye ayaa la dhihi jiray isaga iyo aabihiis iyo hooyadiisba reer muslimay ayay ahaayeen islaamka waqtigiisii hore ee awaa-ilul islaam waqtiyada islaamka ugu horreeyey dadkii muslimay bay ahaayeen oo lagu dhibay weliba diinka ayna kusoo degtay qowluhu tacaala man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu mutma-inun biliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadra ilaa aakhiri alaaya aayaddaa dadkay kusoo degtay ayuu ka mid ahaa hooyadiina sumaya ayaa la dhihi jiray abujahl ayaa dilay mawlaatu abi xudayfayna ahayd saxaabiyad bay ahayd hooyadiis aabihii sidoo kale ahaa iyo isagaba aad baana diinka loogu dhibi jiray camaar labadii laba hijra labadii hijro ayuu hijrooday hijrada marka masjidkii marka la dhisayeyna masaajidkii nabiga caleyhi isalaatu wasalaam markii la dhisayeyna aad buu uga qeyb qaatay oo labo laba laba dhagax buu soo qaadayay dadku meeshay dhagax kasoo qaadayeen markaasuu nabigu waxau yihi sala allahu caleyh waali wasalam taqtuluka alfi'atu albaaqiya kooxda gardaran ayaa ku dili doonto ayuu yidhi marka waqcatu sifiin ayaa dhintay ayuu dhintay oo la dilay sanadkii soddon iyo toddoba markuu ahaa niman marka waxaa dilay marka iyagoo dagaalkii markuu socday niman ayaa helay oo dilay marka nacam oon iyagu saxaabo aan ahayn marka dagaalkaas marka laga hadlaana isku soo duuduuba waxaa weeyaan saxaabadii iyaga cadaaladoodii waxba uma dhibin mid kastaa mujtahid buu ahaa laakiin cali ayaa xaq u dhowaa sida axaadiistu ay tilmaantay xaq u dhowaanshada iyana waa kala duwan yihiin dagaalku inuu xaq ahaa dagaalku xaq ma ahayn sababtoo ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam xasan buu ku ammaanay in dagaalka uu joojiyey oo sababtiisa uu ku istaagay oo xadiidkii bukhaari muslim ay warinayeen min xadiidi abi bakra ina bnii hada sayidun wasayuslixu allahu bihi beyna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygan waa sayid laba kooxoo waaweyn oo muslimiinaana ilaahay ku heshiisiin doonaa dagaalkii buuna joojiyey waana tanaasulay xasan radia allahu tacaala canhu saas ayaana sayidnimadiisii ay ku muuqatay cali iyo mucaawiya labadoodana markii dambe waa ka shallaayi jireenba dagaalka culimmaduna waxay dhahaan sababta waxay tahay haba gar haba la dhaho yacnii cali gar halahaadaba nooc baqi ah qolada kale ha lagu tilmaamo laakiinse ma ahayn dagaal in lagu xalliyo maxaa yeelay wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu beynahum abaa horeyso horta in islaax la duldhigo oo aan dagaalka lagu bilaabin marka aayadda bacdu saxaaba waxay dhihi jireen aayaddan fahamkeedii waa la iloobay markii yacni dagaaladan ay socdeen wayna dhici kartaa sideedaba fitnada waxaa weeyaan iyo arrin weyn markuu dadka ku yimaado waa la iloobaa dalaalada nusuus fara badan dadkii yaqaanay baa ilooba iska dhaaf qofaan aqoonini walidaalika markii nebigu uu dhintay sala allahu calayhi waalihi wasalam waa tii ay dhacday cumar waa ti uu yidhi qofkii dhaho nebiga waa dhintay waa dilayaa buu yidhi markaasa abubakar marka aayaddii wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ayuu duldhigay marka cumar ka anama aayadda markaa inuu fahmaad moodaaba waa joogsaday daliilka marka abubakar uu helay cumarna aanu markii hore helin taa marka sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa aljawaab albaahir fii zuwaari almaqaabir ee risaalada yartaa wuxuu ku tilmaamaa xilliga ay musiibada weyn ay timaado dadkii wax yaqaanay ayaa ilooba xataa naska markaa mudaabaqaynayo dalaalada ku mudaabaqaynayo waa iloobayaan nacam maxaad u malaynaya marka qofaan aqoonba lahaynba markaas agee xaggee joogaa nacam dadkii wax yaqaanay baa mararka qaar caqli yacni caqligoodu oo ay ka qarsoomaysaa ee adiladu ay ka qarsoomaysaa laakiin dadka rusuuqa faraha badan le ayagu kama qarsoomayso nacam ayb marka taasaa wuxuu ku tilmaamay dagaalku marka isaga marka waa laga wanaagsanaa ma aanu fiicnayn laakiin xaqa marka la yidhaha waxuu ku dhowaa dhankaas labada qolena laba qoloo muslimiinay ahaayeen cadaaladoodiina ma zuulin khilaafan lilmuctasilati waman naxaa naxwahum ayb anaga kuwaa marka khilaafayno camaar marka waqtigaabuu dhintay ninkaabuu ahaa marka naam nin xaq aada ugu ad adagna waa ahaa radia allahu canhu wa ardaahu wacan camaar bni yaasirin radia allahu canhuma qaal waxa uu yidhi bacahanii nabiyu nabigaa idiray sala allahu calayhi waalihi wasalama fii xaajatin dan bou iila diray danta waa qariyey ma aanu sheegin ma magac dhabin taa marka waxay kutusaysaa dee wax risaalada iyo yacnii waxyiga iyo markaa dan hadda xag wax xugun ku xiran ma ahayn saas darteed inuu magaceeda inuu sheego muhim ma ah waxaana laga yaabaaba inay sir ahayd oo isagii nebiga ay ka dhexaysa marka inuu faafiyana aanayba fiicnaynba nacam sida anasba uu yeelay bacahanii nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa idiray fii xaajatin buu iila diray dan fa ajnabtu waa isku junubay falam ajid ma aanan helin almaa-a biyo ma aanan helin fatamaraqtu waan galgashay marka waa ijtihaadayo waxaa laga qaadanayaa marka dee qofkii haddii uu ka dheer yahay xilliga asxaabta inay ijtihaadi jireen haddii nebiguna ka dheer yahay salaadiina maalan kusoo gashay muxuu sameeyaa marka waa inuu dadaalo isaga markaa nacam ijtihaadkii marka uu sidaa yeelo ayb fatamaraqtu waan galgashay buu yidhi marka fi saciidi waan ku galgashay ciiddii kamaa sidii tamaraqu ay tatamaraqu ay ku galgalato addaabatu daabadda say ugu galgalato dhulka yani uma ataytu nabiyaan oo imid sala allahu calayh waali wasalam fadakartu dalika kaagaasaan u sheegay lahu isaga marka saxaabada wixii kusoo kordhoo diini ah ay ijtihaad iyaga xaggooda ka ah nebigay haddana su-aali jireen nimankii faatixada ku akhriyey ninkii la qaniinayba markay wixii kasoo qaateen waatay nebiga haddana weydiiyeen calayhi salaatu wassalaam marka taa waxay kutusaysaa limataanati diinihim diintooda say u adag tahay fa qaala waxauu yihi nabigu sala allahu alayh waali wasalam inamaa yakfiika waxaa kugu filan an taquula inaad ku tiraahdo biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaan ay an tafcala biyadayka haakadaa gacmahaaga inaad sidaan ku samayso ayaa ku wanaagsan ayaa kugu filan ayaa kugu filan uma daraba biyadayhi labadiisii gacmood buu ku dhuftay alarda dhulkiibuu ku dhuftay darbatan darbatan waa faclatan waa masdaru mara waay nacam masdaru mara waay waaxidatanta marka waa iska adkeyn waay marka waaxidatan waxaa loo keenay in lagu adkeeyo haddaanay xataa waaxidatan aan la sheegi lahayn darbatan inay hal mar garaacis tahay waa la garan lahaa liannahaa masdaru mara weyaan uma daraba biyadayhi larda buu ku dhuftay labadiisa gacmood darbatan hal mar ku dhufasho waaxidatan oo mid ah uma masaxa shimaala bidixdiibuu masaxay calalyamiini buu ku masaxay midigta dusheeda wadaahira kafayhi labadiisa calaacalo dushooduu masaxay oo wajhahu iyo wejigiisa riwaaya marka uma iyo wax soo gelinayso gacmahuu masaxay uma wajhahu tartiibtu laakiin waajib ma aha rugnina ma aha xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa sifatu tayamum sifatu tayamumna waxa ay tahay laba xadiid baa kusoo aroortay habka loo tayamumsado xadiid abiljuhaym alxaarith ibni sima xadiidka kalena waxaa weeyaan waxaa weeyaan kan oo camaar ibni yaasir weeyaan xadiidka abiljuhaym alxaarith ibni sima ibn alxaarith ibni sima wuxuu tilmaamay nebigu inuu wji famasaxa yadayhi oo wajhahu labadiisa gacmood gacmihii marka ilaa iyo ilaa iyo garbaha gacan way tahay kan baa marka aada usii fasirayoo waxaa weeyaan wadaahira kafayhi buu dhahaya camaarna saanuu dadka u iftoon jiray shaaficiyada iyagu waxay qabaan ilaa xusullaha in la masaxo iyagoo weyse qaadkiina uga qiyaas qaadanayo isla markaana yacnii ibnu cumar xadiis uu wariyeyna daliishanayo laba jeerna in loo soo qaatay qabaan marna wejiga marna gacmaha labadaa darbana marka waxaa weeyaan saxiix ma aha maxaa yeelay waa ibnu cumaray mowquuf ku tahay haddii marka hadalkiis ficilkii saxaabiga iyo hadday iskhilaafaan wixii nebiga ka yimid calayhi salaatu wasalaam ta nebigaa la qaadanaya nacam ayb oo isku quwana mala ahaba mana ismucaaradi karaanba saxaabiga marka waxaa la isdhihi karaa oo muxuu saa isaga u yeelay oo sunnada muxuu isaga u raaci waayo sidaana dacmaar xadiiskiisa u yeeli waayo inaanu ogeyn baa dhici karta oo markaa uu ijtihaaday ibnu cumar radi allahu canhuma marka de saxaabiga u qasdi maayo inuu nebiga sunnadiisa khilaafo isagoo og sunno nebi inay tahay waxaa laga yaabaa marka inaanay soo gaarin binaan calaa dalikana marka uu ijtihaaday ijtihaadkiisiina inuu waafaqa sunnada waa dhici kartaa inaanu waafaqinna waa dhici kartaa qofkii marka sunnada isku arko iyo ijtihaad culumo waa inuu sunnada qaato ma laha cudurdaar imaamu shaafici waxa uu yidhi wuxuu dhihi jiray ajmaca ahlulcilmi ama ajmaca alculamaau ana calaa ana man istabaanat lahu sunnatun min sunani rasuli lah sal ly slam laa yajuusu lahu an yukhaalifaha liqowli axad an yatrukaha liqowli axad waxaa culummadu ay ku ijmaaceen qofkay sunna sunnada nebiga kamida u cadaato uma banaana inuu ka tago qof warkiis inuu uga tago taasaa marka meesha imaanayso ayb camaarna marka waa fadwoon jirayo dadka sidaanbu u bari jiray sifatu tayamumka waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa janaabada in laga tayamumsan karo oo hadduu biyo waayo qofka waa tayamumsanaa salaadiina waa tukanaya laakiin tayamumku waxaa weeyaan dahaaradiisu dahaaro oo kaa rafcinaysa janaabadii ma ahane waa dahaaro aad ku banaysanaysa salaadii hadhow haddaad biyo hesho waxaa lagaa rabaa inaad marka mayrato sida xadiidkii abi hureyra iyo kii abidar ee sunanka uu tilmaamayo asaciidu ayibu waduuu lmuslim walow lam yajid ilmaa cashra siniin saasuu ahaa ayb xadiidkan marka macaanida faraha badan ayaa ku jirta wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal ucطitu khamsan lam yucطahuna axadu min alanbiyaai qablii nusirtu birucbi masiirata shahr wajucilat liya alardu masjida watahuura faayumaa rajulu min ummatii adrakathu asalaatu falyusali wauxilat liya almagaanim walam taxila liaxadi qablii waucطitu shafaaca wakana anabiyu yubcaثu ilaa qowmihi khaasa wbuciftu ila annaasi caamah wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma waxaa laga wariyey ana anabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama nebigu qaala inuu yidhi ucdiitu khamsan shan baa la isiiyey lam yucdahunna aan la siinin axadun axad qablii aniga iga horreeyey axadun axad oo min alambiyaai ambiyada ka mida aan la siinin bimacnaa aan loo jamcinin weeyaan nacam nusirtu birucbi argagax ayaa la iigu gargaaray oo cadowgayga la argagixiyo masiirata shahrin bil in loo socdo oo kale meel ah wa jucilat lii waxaa la igaga dhigay al-ardu dhulkii masjidan baa la igaga dhigay meel lagu tukado wa tahuuran baa la igaga dhigay wax lagu dahaaro qaato fa ayumaa rajulin qofkii ahoo min ummatii ummadeyda ka mida adrakathu salaatu salaada ay soo haleeshay falyusaliha tukado yacni fa ayumaa rajulin ay fii maa furida calaykum wixii la idinku farad yeelay waxaa ka mid ah ama ku dhex jiro ayumaa rajulin kan ayumaa rajulin qofkii ayumaa rajul ayumaa rajulin rajulkii qofkii ahoo oo min ummatii ummadeyda ka mida kaasoo min ummatii ummadeyda ka mida adrakathu salaatu salaada ay haleesho falyusalli ha tukado kaasi wa uxilat liya almaghaanimu qhanaa-imtii baa la ii xalaaleeyey walam taxila liaxadin axad uma aanay xalaal noqonin qablii aniga hortay wa ucdiitu shafaacata shafaacadii baa la isiiyey wa kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa yubcahu in loo dirayo ilaa qowmihi qowmkiisa khaasatan si gaar ah wa buciftu ila nnaasi dadkii baa la ii diray anigana la ii soo bixiyey caamatan iyagoo dhammaan xaal ay yihiin dhammaantood xadiidkan marka wuxuu tilmaamaya khusuusiyaadka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxyaabaha nebiga gaarka loo siiyey nebigana waxyaabaha gaar loo siiyey ummadiisana waxyaaba ayaa gaar loo siiyey khusuusiyaadka nebiga iyo ummadana bacdi alculamaa waxbayba ka alifeenba wa miman alafa waxaa kamid a alimaam alkhaydari moxamed ibni moxamed alkhaydari ayaa kamida nacam oo tilmiidu ibni xajar ahaa ibni xajar talaamiidiisii kamid ahaa suyuudi laftirkiisa kitaab buu ka alifay wahaakada nacam ucdiitu khamsan shan baa la isiiyey waxyaabaha marka nebiga isaga keliya la siiyeyna shan waa ka badan yihiin marka halkan markuu kuleeyay shan ayaa la isiiyey oo aniga ambiyada iga horreysa aan la siinin macnaheedu marka waxa ay tahay alcadadu laa mafhuuma lahu cadadku mafhuum ma laha mafhuumulcadadku waa daciif maxaa yeelay ucdiitu hamsan shan baa la isiiye laga qaadan maayo mid lixaad inaan loogu darin ma laga fahmayo taanam oo waxay lamid tahay xaqu lmuslimi cala lmuslimi hamsun mararka qaarna xaqu lmuslimi cala lmuslimi situn baad arkaysaa lianna alcadada laa mafhuuma lahu cadadku mafhuum ma laha ayb saasay dhahaan sida qaalibkaa weeyaan naam ucdiitu hamsan shan baa la isiiyey lam yucdahuna aan la siinin axadun axad min alambiyaai ka mid a axadkaasoo min alambiyaai ka mid a qabliya aniga hortee ahaa nebi iga horreeyey wax aan la siinin shan ayaa la isiiyey nebi iga horreeyey aan la siinin culamada qaarkood waxay dhahaan aan laysugu darin waay ilaa maxaa yeelay nabiyullaahi nuux dadka o dhan waa loo diray dadkii markaa joogay saas bay dhahayaan qaarkood nusirtu birucbi nusirtu waxaa la igugu gargaaray birucbi argagax masiirata shahrin bil in loo socdo oo kale meel bil looga socdo marka nusirtu birucbi masiirata shahrin bil meel loo socdo ayaa la igaga gargaaray ayaa yacnii argagax laygu gargaaray rucbiga iyo argagaxaana nebiga in loogu gargaaray qur-aankiina waa tusayaayo dagaalkii khaswatulkhandaq dadkii tiraday ka bateen acdaa'dii iyo ciidankii nebiga ka horjeeday ee ku talagalay inay baabi'iyaan oo magaaladii madiine ka qabsadaan haddana ilaahay waa argagixiyeyo argagax iyo dabayl buu isugu darayo oo ku salladay nacam sidoo kale yahuudda reer bani nadiir iyo waqadafa fii quluubihim arucba iyo bani quraydaba nacam yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniina factabiruu yaa uli labsaar reer bani nadiir iyo bani qurayda iyo cadowgiisa marka nebigu aad buu uga argagixi jiray nacam nusirtu birucbi baa la iigu gargaaray argagax yaa la iigu gargaaray masiirata shahrin bil in loo socdo oo kale cadowga markuu iga maqla meel bil loo socdo waa argagixi jiray nacam ayb marka argagaxa alla ku kaalmaynayana dabcan ummadiisa wixii nebiga gaar u ah ummadiisuna wax unbaa ilaahay ka siinayaa walow yaanayba gaarin intii nebiga laga siiyaba caleyhi salaatu wasalaam hadda taana marka waxay ku xiran tahay hadba inta ay nebiga uga dhawaadaan inta ay nebigooda u dhowaadaan ayay ku xiran tahay maxaa yeeley tilmaamaha alimaam ibnulqayim iqaadatu lahafaanka waxa uu leeyahay tilmaamaha nasriga iyo gargaarka ummadda ilaahay ku siinaayo waa awsaaf waa tilmaamo waay nacam kulama ay tilmaamahaas u dhowaadaan baana ilaahay subxaanahu watacaala uu gargaar siinaya tilmaama waxaa ka mid a mar taqwadii iimaankii sabarka wahaakada nacam wain tattaquu watasbiruu laa yadurukum keyduhum shay-an keydkooda waxba idinka dhibi maayo nacam dadka qaar marka keydka gaalada aada ula weyn intaasay tashanayeen intaasoo xoolay leeyihiin intaasoo ciidanay leeyihiin wa nimankii waa noo tashanayeen waxaasay leeyihiin waxaasoo dhan waxaa kaaga filan wa in tasbiruu watataquwa haddii sabar iyo taqwo aada la timaado ilaahay maslaxadaada waa ku garansiinaya adiga iyagaa ilaahay argagax gelinaa hadda mu'miniintiiyo un sifada aslul iimaanka un laga helay ayaaba laga argagaxayaa maxaad u gaaladu ka argagaxaysaa maxaad u malaynaysaa hadday sii badsadaan iimaanka iyo wasfiga iimaanka ay kusii ay aada usii badsadaan ayb wa jucilat lii waxaa la igaga dhigay alardu dhulkii masjidan meel lagu tukado makaanu sujuud weeyaan oo ummadihii hore kaniisadahooda unbaa iyo biyacda unbay uga ansixi jirtay salaada meel kalena kuma tukan jirin ummaddan ilaahay marka meel walbaa masaajid buu uga dhigay ilaa meelo dhif oo laga soo reebay mooyaane yacni waxaa weeyaan dhulku ilaahay masjid buu igaga dhigay markuu nebigu leeyahay waxaa weeyaan dhulka dhul ahaan waa waa u masjid dhul ahaan waxyaabaha qaar wax kusoo darriyey ee ku yimid darteed ayaanay masjid u noqonaynin hadday ka zuushana waa noqonaya masjid waxyaabaha marka waxaa ka mid a maalan najaas baa dhulki meel ka mida ay leedahay lagu tukan maayo laakiin haddii najaasa laga nadiifiyo waa lagu tukanaya dhul ahaan salaada waa ugu ansaxaysaa laakiin waxaa kusoo darriyey weeyaan waxa ka saaray meelaha marka waxaa weeyaan aan lagu tukanin waxa soo aroortay waxaa ka mid a maqbarada qubuurahoo kale ka mid a laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha xadiid abi marhad alghanawi marhad ibn abi marhad alghanawi saasuu ahaa qubuuraha xaggooda ha u tukanina maqaabirta in lagu dhex tukadaana waa la reebay salaadii janaasada laakiin ee nebigu uu qabriga ku tukanayay way bannaan tahay taasoo kale haddii qof qabrigii marka inta la yimaado lagu tukada janaaso qofkii ay dhaaftay oo kale uu sidaa yeelo ama qofkii imaama saas oo kale wax dhibaata iyado taasi ma laha maahan salaad sujuud iyo rukuuc iyaa leh midda laga hadlayo waa middaa nacam ayb waxaa loo diidayna waxa ay tahay inaan in yacni la joojiyo shirkiga wasaa-ishiisa in la jaro nacam maqaabirta meelahabaa ka mida waxaa ka mida macaadinul ibil meela gee meelaha uu gee geelu farfariisto ayaa ka mida iyadana geelu marka inuu ku dido oo naftiisa oo qofkaan halis kuay ku gasho ayaa loo diiday iyo amaakin meelahaas saasoo kale aan aha ayb qashin qubkii iyo wixii lamidkaa najaasta aan badanaa najaasta ay ku badan tahay oo kale ama madinatu najaasa ahoo kale meelaha marka laga reeba nacam wa dahuuran baa la igaga dhigay wax lagu dahaaro qaataa la igaga dhigay meel lagu dahaaro qaataa la igaga dhigay dhulkii yacni waxaan ujeeda wax lagu dahaaro qaato wa dahuuran waa maxalushaahidka marka sheekh uu u baabeysanayo tayamumka ummadan buu gaar u ahaa marka xadiidka uu u keenay fa ayumaa rajulin meeshan marka fa ayumaa rajulin waxaa wanaagsan in la yidhaahdo fii maa furida calaykum wixii idinka la idinku farad yeelay oo la idinku qoray waxaa ka mida ayumaa rajul ninkii ahoo min ummatii ninkaasoo min ummatii ummadeyda kamida adrakathu salaatu salaada ay soo haleshay marka ayumaa rajulin khabaraa laga dhigayaa marka mubtadahana waa loo soo qadarayaayo marka fii maa furida calaykum ayaa lasoo qadaraa sida wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa ay fii maa furida calaykum alsaariqu wasaariqatu saasaa wanaagsan maxaa yeele waxaa laga cararayaa in jumlo noocan oo kale fal yusalli jumladaa dambe fal yusalli in khabar laga dhigo maxaa yeele fal yusalli fa-dan waa raabid weeyaan waana jawaabti oo jawaabta jawaabu shardi weeyaan fal yusalli jumladaas ayumaadaas maadaama ay ayu shardiye ay tahay jawaabteeda fal yusalli waay d marka jawaabu shardina laguma khabraayo nacam jumla yacni jawaabu shardiga laguma khabar in laga dhiga ma wanaagsana jumlada yacni amarka oo dalabiga in laga dhiga yacni khabar ma aha marka waxaa wanaagsan fii maa furida calaykum in lasoo qadaro markaa sida layska soo qadaro ayaa wanaagsan ayib fal yusalli ha tukado qofkay salaadii soo haleesho marka meel allaale meesha ay ku haleesho ha ku tukado riwaayo waxay leedahay meel allaale meeshuu joogaa masaajidkiisuna yahay wixii uu ku dahaaro qaadanayena ay tahay wa uxillat liya almaqaanimu hanaa-imtii baa la ii xalaaleeyey ummadihii hore xalaal uma ahayn innaga markii dacfigeenna iyo la arkay ayaa ilaahay subxaana watacaala uu noo xalaaleeyey fakuluu mimaa hanimtum xalaalan ayibaa wixii aad haniimaysateen cuna iyadoo xalaal ah oo ayib oo idin wanaagsan walam taxila liaxadin axad uma aanay xalaal noqonin qabli aniga iga horreeyey oo waagii hore dab ayaa inta imaado kor ka yimaado ayuu cuni jiray waxa la haniimaysto haniimana waxaa la yidhaha gaalada waxa qahriga looga qaado goobta dagaalka looga qaado wa ucdiitu waxaa la isiiyey ashafaacata baa la isiiyey shafaacadana waa shafaacatu lcudmaa nebigay gaar ku tahay oo in ummadii ummadda marka ou markay ummadda isku baaba-do oo meesha carasaatu lqiyaama ay joogaan in ay marka ilaahay subxaanahu watacaala inuu isaga yacnii ka shafaaco aqbalo oo markaa dadkii uu kala saaro oo dadkii uu kala xukumo mowqifkaas adag ee shiddada badanna lagalaga kaxeeyo oo qof walba kii naar aadayana naar la geeyo kii janno aadayana janno oo cudiitu shafaacata baa la isiiyey shafaacaduna waa anwaac badan tahayo intaa marka kutubulcaqiida ayaa u ah yacnii meel lagu faahfaahiyo nacam shafaacatlmowqifkase nebigay gaar ku tahay wakaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa yubcahu ilaa qowmihi qowmkiisa in loo diraayo khaasatan si gaar ah wabucithtu anigana waa la idiray ilanaasi baa la ii diray caamatan marka nasaare iyo yahuud iyo dhaa qolo walba iyo majuus iyo kulligood nabigaa loo diray waxiiba hadda joogaba walidaalika risaalada nebiga waa caam qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica dadow waxaad tidhaahdaa dadow aniga rasuulkii allah naha idinkaana la ii soo diray dhammaantiin idinkoo dhan kuwaa marka shubah ayay daliishanayaanoo yahuudoo kale iyo nasaaradu waxay leeyihiin huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuulaa ayaa qur-aanka ku jirto waa ka kasoo dhex saaray ummiyiinta oo carabta loo jeeda rasuulka soo bixiyey taa hadda jawaabtu waxay tahay risaaladiisa meesha ay ku wajahnayd aayaddu maba ka hadlinba ee meeshii laga soo bixiyey unbay ka hadashay nebiga carabaa laga soo dhex bixiyey oo qowm carab carbeed dhexdoodaa laga soo saaray laakiin carabaa loo soo diray aayadda ma dhehayso huwa aladii bacatha fil ummiyiinay leedahay huwa aladii bacatha ilal ummiyiina lama dhihin nacam aa ka khaldantaha marka taasay ku dhegayaan markaas waxay ka tegayaan qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican oo kale wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wanadiira waxyaabahaasay ka tegayaan qur-aankiina ayagu maba rumaysna maxay u daliishanayaan haddana nacam sheikhu lislaam aada marka wuxuu ugu radiyey kitaabkiisa aljawaab asaxiix liman badela diina almasiix nacam ayb marka wuxuu yidhi marka risaalada nebiga saasay caam u ahayd xataa nabi muuse wuxuu yihi nabiga waladii nafsii biyadihi low kaana muusa xayan lamaa wasicahu ila itibaaci hadduu muuse noolaan lahaa inuu aniga iraac maane wax kale kuma filnaan lahayn buuyi oo nabiyullaahi ciisa markuu aakhiri zamanka u yimaado shareecada nebiga ayuu ku xukuntama ayuu wax ku xukumayaa nabigeena caleyhi salaatu wasalaam intaasuu marka tayamumkii uga baxay baabulxaydi xaydkiibuu u baab yahay baabu bayaani axkaami alxaydi xaydka axkaamtiisa caddaynteediibuu u baab yahay xaydku luqada waxaa lagu yidhahdaa aseylaan waxa dureero ayaa la yidhaahdaa wuxuuna ku saabsan yahay dhiigga hawaanta ka yimaado oo xayd waxaa la yidhaahdaa dhiigga hawaanta ka imaanaya calaa sabiili sixa uga imaado caafimaad ahaan uga imaado oo jiro iyadu marka aanay keenin laakiin waxaa lagu dhex sheegaa baabkan dhexdiisa nifaaska iyo waxaa lagu dhex sheegaa istixaadada dhiigga hawaanta ka yimaadaana waa saddex nooc damul xayd calaa sabiili sixa ayuu ku yimaadaa caafimaad ahaan damu nifaasi waa midka ku yimaado dhalmada haweentu markay dhasho ay umusho dhiigga ka yimaado kan saddexaadna waa alistixaada asagu jiro waay nacam xidid furmay waay xidid furan markaas haweentu dhiigga un uu ka socdaa kaas marka istixaada ayaa isaguna la yiraahdaa axkaamaha marka ay kala leeyihiin waxa ay tahay xaydku calaa sabiili sixa ayuu ka yimaadaa haweenta markay qaangaartuu ka yimaadaa ilaa muddo marka aan cayinaynna dabcan marka muddo marka inta ugu yar iyo inta ugu badan muxuu noqonayaa inta ugu yar culummadu waxay yidhaahdaan aqaluhu yowmun wa leyla maalin iyo habeen ayuu hayn karaa inta ugu badanna culummada xad ma laha sida xooga badan sida wuxuu noqon karaa ilaa shan iyo tobanna qaar baa gaarsiiyo nacam culimada ka mid ah laakiin wax nasa oo kusoo arooray ma jiro oo maoo yani xadidayo ayb dhiigga marka xaydku isaga waa dhiig marka saa ku yimaada axkaam buuna leeyahay axkaamtiisana waxaa kamid ah haweento hadday xaa-id noqoto inaanay dawaafi karin inaanay salaad tukan karin ma soomi karto qur-aankii kitaabkii musxafka ma taaban karto sida xadiidka saxiixa oo kusoo arooray yani culamada ay saxeeyaan qaarkood laa yamasu lqur'aana ilaa daahir qur-aanka qofaan daahir ahayn ma taabto dahaaraduna waa dahaaro kaamil ah macnaha uu ku dhacayo xaqiiqadeedu waa sidaa amaa qiraa'at lqur'aan qur-aanka inay akrin karto xadiid saxiixa oo ka reebayo oo u diidayo male waana daciif xadiidka soo aroorayo yani qur-aanka ma akrinayso yani dhahayo sidoo kale masjidka kunagaashadiisana xadiid saxiixa oo soo aroorayo isagana ka reebay ama u diidayo malaha ilaa mafhuum un mooyaane nacam mafhuum laga fahmay un mooyaane oo mafhuumkuna labada dhanba oo u jiidmi karo istixaadadu way ka duwan tahay xaydku waa ka duwan yahay dhiigga istixaadada dhiigga istixaadada isaga marka uu istixaado yahay waxaa weeyaan haweentu waa haween daahira loo xisaabaa haweenka xaydka waxaan kasoo tegay waxaa ka xaaraama zawjkeeda inuu jimaaco ee u tago waa ka xaaraam isagana nacam oo alla subxaana wa tacaala nimankuu sidaa amro wayasaluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisaaa fi lmaxiid walaa taqrabuuhuna xataa yatahurna waaka sidaa marka ilaah aa uu yidhi oo markay dahaaro qaadato kadib unbay u banaanaanaysaa weliba ay qubaysato iyadoon qubaysanin ma jimaaci karo ijmaaca culamo badan ay kusoo rareen arrintaa iyadaa laftirkeeda oo ibnu kathiir iyo ay kamid yihiin ibnu jariir iyo ayb ay aimadaa marka ay ka mid yihiin ayb nacam marka wuxuu leeyahay wuxuu tilmaama marka istixaadada iyadu waa daahir oo kale haween daahira laga xisaabayaa oo markaa salaadeeda way tukanaysaa habkay u tukanaysa waan arki doonaa ninkeeda waa u tegi karaa qur-aankeeda way taaba kitaabkeeda waa qaban kartaa wax waa dawaafi kartaa wahaakada nacam istixaadada iyadu zamanka ay istixaado tahay haween daahir oo kale ayaa loo xisaabayaa laakiin salaad kasta way u weyse qaadanaysaa xaydkay marka hore ka mayranaysaa ka qubaysanaysaa waa u weyse qaadanaysaa salaad kasto meeshana waa daboolaysaa sidaana marka axkaamtii waa ku laazimaysaa nifaasku isaga xaydkoo la axkaam yahay xagga waqtiga unbuu ka dheeraan karaa bis un nacam inta kale waxaa weeyaan waxay isku xugun yihiin xaydka ayay isku xugun yihiin sidaa marka ayay kala yihiin haweenta marka istixaado marka ay tahay inaan marka hore iska qaacidaynaa wanaagsanay haweentu markay istixaado tahay xayd iyo istixaado maxaa lagu kala soocaa saddex waxyaabood unbaa lagu celiyaa saddex afar xaaladood unbaa ka imaan karto ayb afar xaaladood unbaa imaan karto waxaan ahayn ma imaanayaan afarta xaaladood marka waxa ay tahay haweentu inay tahay markaa haween dhiigu markaa uu bilaaw ku yahay ama muctaada inay tahay dhiig mid kasoo caado yeelatay inay tahay iyo mid hadda uu bilaawbu ku yahay dhiigga inay tahay labadaas labada mid kastaana waxay yeelan kartaa inay dhiigga kala sooci karto iyo inaynan kala sooci karin afaraa marka ka imaanaysa meesha marka waxyaabaha marka dhiigga lagu kala soocaa culummada laba ayay ku sheegeen tamyiizku labau ku xasili karaa waxyaabood mid waxaa weeyaan in sifada dhiigga ay kala sooci karto xadiid sunanka waxaa ku yaalla kusoo arooray ina dama alxaydi aswadu yucraf dhiigga xaydku waa dhiig madow oo la garanayo fii dabdi kale waxaa loo dabdiyay yacrif ina dama alxaydu damun aswadu yacrif yacni oo shiir leh marka waa madow yahay waa thaqiin waa adag yahay taa waa lagu kala garan karaa kan istixaadada marka hadduu ka duwanaado oo labada dhiig bimujarad dhiigga til yacni tilmaantiisa iyo qaabkiisa hadday ku kala garan karto wax waa kala sooci kartaa waa mumayiza waxaa kale wax ku kala sooci kartaa yacni caadada waktiga ayaamahay ku kala sooci kartaa ayaamaha ayb ayaamahay ku kala sooci kartaa iyadana ayaamaha waa ku kala sooci kartaa soo ma garanin marka ayaamaha waxaa weeyaan haweentu hadday dhiig hore usoo lahaan jirtay oo kale ay garanaysa marka maalmo maalmo maalmo isku xiga ay heli jirtay mathalan bisha lixda maalmood oo ugu horeysa ayay dhiigga heli jirtay muddo markay sidaasoo ahayd baa istixaaday noqotay dhiig furana ku dhacay bil kastaa marka lixda maalmood oo ugu horeyso ayay isxaydinaysaa marka soo ma garanin ayaamaha iyo sifada dhiigga yaa xoog badan marka hadday labadooda iscaaridaan culamada qaarkood ayaamahay xoogga siiyaan haddii ayaamo caado toos ah ay lahaan jirtay haweentu nacam labadaa marka wa marna ayaamaha wax lagu kala sooci karaa marna waxa wax lagu kala soocaa sifada dhiigga oo u yaallo labadaba waa lagu kala soocaa ayb haweentu marka hadday mubtadi-a tahay bilaa dhiigu hadda uu bilaawba ku yahay mar allaala markay soo qaangaartay istixaado iyadoo ah unbay is aragtay haddii dhiigga la kala sooci karo waa sidii la rabay markaas oo dhiigga madoobo ee adag xayd buu noqonaya ka kalena wuxuu noqonayaa istixaada hadaanay kala garanaynin waxa dhan isku wada mid yihiin ayaamana awalba ma soo lahaa jirin iyadoo kale maxay wax ku qiyaasanay midda ugu dhibka badan waay waa mubtadi'atun mutaxayiratun baa leeraa nacam taas iyada marka culimmada waxay dhahaan yowman wa leyla ayaa xayd ay iska dhigaysaa bil walbo maalin iyo habeen hal maalin iyo hal habeen waa inta ugu yaroo xayd ou dhaco waayo moogtaha inta kalena daahir bay noqonaysaa waa tukanaysaa sababta waa maxay cibaadadaa loo dadaalaa sababto a dhiigu ma marka inta ugu yar oo ay xayd xaa-id ay noqon kartay meeqay ahaydna maalin iyo habeenay ahayd intaas uga soo qaad inta kalena daahir ha noqoto si aan cibaado looga tegin oon cibaadada looga tegin oo loo ixtiyaato bacdi alculamaana maslak kaleo kaa karoon bay mareenoo waxay yidhaahdeen iyada haween haweenka iyadoo kale ahee qaraabadeeda ah maalmaha ay xaydaan ayaa looga qiyaasaa iyada maalmahaasaa la xaydsiinaa inta kalena istixaadaa laga soo qaadaya labadaa madhab baa lagu sheegaa nacam tafaasiil intaas kasii badanna culummadu waa sheegaan laakiin intaan unbaa muhiim u ah nacam can caaishata radia allahu canha ana faatimata binta abi xubaysh sa'lat الnabiya slى اllah عalyh walih waslm faqalat inii ustaxaadu falaa aطhur afa adacu الصlaة qala laa ina daliki cirqu walakin daci الصlaةa qadra اlayaami alati kunti taxiidiina fiiha uma اqtasilii wasalii can caaishaةa radi allahu canha waxaa laga wariyey ana faatimata binta abi xubaysh faaima binti abi xubaysh faaima binti qays ayaa la dhihi jiray faaima binti qays ayaa la dhihi jiray faatimo binti qaysna waa ka duwantaha midda ku imaan doonto baabunikaaxa tan ku imaan doonta iyo tan isma laha ayb faatimo binti qays ibn lmualib ayaa midaan la yidhaahdaa midda nikaaxa ku imaan doontana ma aha ayb sa'alat inabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiga ayay su-aashay inii ustaxaadu aniga waa la idhiig furaa bay tiri inii anigu ustaxaadu waa la idhiig furaa falaa adhuru ma daahiroobo daahir ma noqdo afa adacu salaata ee salaada ma ka tagaa daahir ma noqdo marka iyadu sidaabay ismoodsiisayoo waxay leedahay maadaama dhiig un uu ka socdo salaadii maba daahir maba noqdaba ee afa adacu salaata salaada ma iskaga tagaayo ma ka tagaa qaala nabigu wuxuu yidhi laa maya ina daaliki kaagaasi cirqun weeyaan waa xidid furtay waa waa xidid furtay un weeyaan kaa isagaa nacam ina daliki kaagaasi cirqun xidid furtay weeyaan walaakin daci salaata salaada ka tag qadra alayaami maalmaha allatii maalmahaasoo kunti aada ahayd taxiidiina inaad isxaydinaysa fiiha maalmaha dhexdooda uma iqtasilii qubayso wasallii tukana markaana nacam halkan marka ina daliki cirqun mar kalena nebigu waxa uu yidhi ina daliki rakdatun min rakdati shayaan shaydaanka haraati weeyaan haraatidiisa marka waxaa laga yaabaa shaydaankii xisiyan inuu haweenta u dhibo ee markaa dhig furan uu ku dhaco si salaada uu uga fariisiiyo ila waa cadowya walaakin daci salaata salaada ka tag buu yidhi qadra alayaami maalmihii oo kale allatii kunti aada ahayd taxiidiina fiiha inaad xaydi jirtay halkan marka waxaa ku cad marka si fiican u fiirsada meeshan marka waxaa ku cad nebiga caleyhi salaatu wasalaam inuu u celiyey haweentan maalmihii caadada ay heli jirtay qadra alayaam ayuu yihi maalmihii ayuu u celiyey maalmihii ayuu u celiyey allatii kunti taxiidiina fiiha maalmihii aada xaydi jirtay yacni salaada ka fariisa buu yihi waxaa muuqata marka haweentan haween marka mustaxaado ah imaa inay maalmihii marka xaydka aada heli jirtay u laaba buu yidhi ayb oo marka in maalmihiina loo celin karo ayaa laga qaadanaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haweentan ma kala soocanin hadalkeeda oo su-aal kuma celinin oo ma dhihin adiga dhiigga ma kala sooci kartaa mase kalama sooci kartid miyaa ma dhihin walidaalika tan oo kale marka waa midda ay dhihi jireen ay ku keeni jireen ina tarka اlistifsaali fi qadaaya alaxwaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu manzilat alcumuumi fi laqwaal qaacidada imaamu shaafici u dhihi jiray waa shaaricu haddii uu ka tago qofku inuu su-aal qof baa u yimid waxba weydiiyey sida haweentan oo kale su-aasheeda waxaa ka imaan karo war saas ma tahay mase saas ma tihid miya haddaanu weydiinin marka ee uu iskaga jawaabo caama xadiidkaas cumuum ayaa loo qaadana labada xaalaba ay noqon karto waa lagu xambaaraa haweentaas qaar baa marka culamadu waxay leeyihin hadda halkan haweentan nebigu ma weydiinin war dhiigga ma kala taqaanaayo sifadiisa ma kala garan kartaa mase kalama garan kartid miyaa midna ma weydiinin marka ama ha kala garato ama yaanay kala garanin waxaa loo celinaa marka ayaamihii un mar walbo haddayba mar ayaamo taqaano ayaamaha in loo noqdo marka ayb saas bay dhahayaan naam wuxuu yidhi marka walaakin daci salaata salaada ka tag qadra alayaami maalmihii allatii taas oo kunti taxiidiina fiiha aada isxaydin jirtay marka hadday iskhilaafaan maalmaha iyo sifada dhiigga oo ku kala duwan yahay labada dhiig ku kala duwan yihiin maalmaha la qallibaa oo xoog la siinaa uma iktasilii qubayso markaa dabadeed wasallii tukana oo marka uma iktasilii qubayso xaydkii ka mayro maalan lixda maalmood ugu horreysay heli jirtay markay lixda maalmood dhammaato qubayso xaydkii baad ka mayratay dabadeed markaa salaadaadii tuko wa fii riwaayatin riwaayo kale walaysat bilxaydati xayd ma aha fa idaa aqbalat ilxaydatu xaydkii hadduu soo qaabilo fatruki salaata salaada ka tag fiihaa maalmaha dhexdooda fa idaa dahaba qadruhaa maalmaha qadarkoodii hadduu tagana faqsilii canki dama xaggaaga dhiigga ka dhaq oo ka qubayso wasallii tuko sidaa yeel wa can caaishata radia allahu canha ana uma xabiibata uma xabiiba umu xabiiba ibnatu jaxshin weeyaan nacam ibnu ri'aab alasadiya wa kaanat taxta cabdiraxmaan bni cawf cabdiraxmaan bin cawf baa qabi jiray istuxiidad waa la dhiig furay haweentaa sabca siniina toddoba sano fasa'alat rasuula allahi bay su-aashay sala allahu alayh waali wasalama nabiga can dalika kaagaabay wax ka weydiisay fa amarahaa wuxuu amray nebiga an takhtasila inay qubaysato mayrato qaalat waxa ay tidhi fa kaanat takhtasilu waxay ahayd inay mayranayso likulli salaatin salaad kasta inay u qubaysanayso halkan haweentan umu xabiibe iyadana nebigay su-aashay arrinkeeda markaasuu amray fa amarahaa an takhtasila an takhtasila waxaa loo jeedaa inay xaydka ka mayrato waa qubayskan hore waa qubayska ay xaydka uga mayranayso ee ma ahan inay salaad walbana ka mayrato inuu nebiga amray ma aha nebiga ma amrintaa fa amarahaa wuxuu faray an takhtasila inay qubaysato xaydka ay ka mayrato yacni maratan waaxida qaalat waxa ay tiri marka qofkii xadii caaisha weeyaane fa kaanad waxay ahayd umu xabiibe takhtasilu inay qubaysanaysa likulli salaatin waa ijtihaad min cindihaa ah salaad walba inay u qubaysatay nebiga ma farine iyada unbaa saa dadaashay oo keentay sida imaamu zuhriba uu sheegay zuhri oo raawiga xadiidka sida uu tilmaamay muslimna ku sugan marka iyada ijtihaadkeeda ayay u qubaysan jirtay salaad kasto ee laakiin nebiga ma farin sala allahu caleyh waali wasalam halkaa marka waxaa laga qaadanaya iyadana hadday doonto inay uqubaysan karto salaad kasto laakiin inay salaad walba u weysaysato ayaa la faray wa can caaishata radia marka xadiidku intaan unba hadda sheegay laakiinse haddii haweentu aysan maalmo lahaan jirin dhiigga ay kala sooci karto dhiigga unbaa asna wax lagu qiimeynaya ina dama alxaydi damun aswadu yacraf ama yacrif xadiidka unbaa lagu ayaa lagu soconayaa markaas labadaba haddaanay ogeyn bilaawna ay tahay iyadana ama yowmun wa leylatun bil kasta maalin iyo habeen in la fariiso la dhaho ilaa intaasa inta ugu yaroo xayd ay qabi karta intaasay ahayde inta kalena marka ay daahira mustaxaado ay noqoto salaadihii iyo ay tukato si markaa cibaadada loogu dadaalo ixtiyaad dheeraada loo siiyo amase in la yidhaahdo haweenta iyada oo kale inta uu xaydka ay qabaan qaraabadeeda ah hooyadeed iyo walaalaheed iyo abaryaalkeed in looga soo qaado nacam taasaana marka waxay kaaga filan tahay in tiro badan oo badan oo badan ay culammadu ka hadlaan oo dadku ay ku wareeraanba xataa adkiyaa unaas ay ku wareeraan iska dhaaf wax kale wacan caaishata radia allahu canha qaalat kuntu waxaan ahaa bay tiri akhtasilu inaan qubaysanaya ana warasuulullahi aniga marka salaad walba u weyse qaada marka la leeyahayna waxaa laga qaadanayaa damka haweenta kasoo baxaya istixaadada inuu weysada jebiyo maadaama salaad walba ay weyseysanayso ayb wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kuntu akhtasilu ana warasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalama min inaa-in waaxid kuntu waxaan ahaa akhtasilu inaan qubaysanayo ana aniga iyo warasuulullahi iyo rasuulka sala allahu caleyh waali wasalama min inaa-in waaxidin hal weel xaggiisan ka qubaysanaynay kilaanaa labadeennaba junubun aan nahay junub aan nahay on janaaba qabno wa kaana ya'murunii nabiga waa ifari jiray fa attaziru waan soo waan macawisaysan jiray wakaana ya'murunii waa ifari jiray fa attaziru markaasaan hoos ayaan mara ka xiran jiray gorgorad oo kale ama macawis oo kale yacni inay dhexda intay iska xirto yani meeshaa marka ay sidaa yeesho faataziru waan macawisaysanayay fa yubaashirunii waa korkiisa ayaa korkayga taabanayay fa yubaashirunii wuu taajirkiisaa jirkayga taabanaya marka mubaasharadu macnaheedu sidaa weeyaan fa yubaashirunii yacni nebigu waa igu istimtaacayay markaa jirkiisaa jirkayga taabanaya walxaal ana aniga oo xaa-idun xaa-id ah waxaa laga qaadanayaa haweenta xaa-idka xaydka qabta in lagu istimtaaci karo oo jirkeeda la taaban karo khilaafan lilyahuud yahuudda ahwaantu hadday xaa-id noqoto uma soo dhawaa jirin waa ka fogaa jireen waxna lama cuni jirin waxna lama aanay cuni jirin ayb marka wuxuu yidhi marka halkaan waxaa laga qaadana marka sidaa ilaa intee in la eg baa laakiin marka lala istimtaacu ilaa intee in la egaa la ogolyahay culamada qaarkood waxay yidhaahdaan ilaa jirka dhan waa la ogolyahay jilibka iyo xudunta inta udhexaysa mooyaane qaar baa sidaa dhahayo laakiin xadiidka muslim ee saxiixa ah wuxuu leeyahay isnacuu kula shayin ila nikaax wax allaale wax walba sameeya ilaa galmo ma aha ninaam jimaacun iska ilaaliya ha u galmoonina haweenta marka xaadka haddii loo galmoodana maxaa la sameynaa marka qofka kafaara ku ajibayso inuu sadaqaysta nisfu diinaar ama diinaar inuu la baxo dembi buuna ku dhacay ilahay inu uga toobad keena weya naam ayb naam fayubaashirunii wa ana xaa-idun wa kaana wuxuu ahaa nebigu yukhriju inuu soo bixinayo ra-sahu madaxiisa ilaya aniga xaggayga usoo bixinaayey wa huwa isaga oo muctakifun masjidka ku ictikaafsan fa aksiluhu waan dhaqayey markaa madaxiisaan dhaqayey haweenta xaa-idka marka waa shaqo waa loo dirsan karaa waa lala mucaamaloon karaa jimaaca unbaa la diiday waxaa kaloo laga qaadanayaa in qofka muctakifka masaajidka ku jiro dariishada masaajidka ama albaabka hadduu madaxiisa kasoo bixiyo inaanu ictikaafka ka buraynin ayb fa aksiluhu waan u mayrayay marka madaxaan u dhaqayay wa ana anigaoo xaa-idun xaa-id ah ayb wa can caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama yataki'u fii xijrii fayaqra'u lqur'aana wa ana xaa-id wa can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalat waxaay tihi kana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku waxa uu ahaa yataki'u inuu cuskanayo fii xijrii dhabtayda fayaqra'u lqur'aana qur-aankii buu akhrinayey wa ana aniga oo xaa-idun xaa-id ah dhabtayda ayuu intuu cuskado igu soo seexdo ayuu qur-aanka akhrinayaa wa ana aniga oo xaa-idun xaa-id ah halkan marka laba qolaba waxbaa ka fahmtay qolada iyadu marka dhahayso xaa-id wax ma akrinayso xadiidkan waxbaa ka fahmeen oo waxay yidhaahdeen haddii ay qofka xaa-idkaa wax akrin karto qur-aan ay akrin karto caaisha maxay sidaan u leedahay wax oo qariib ah oo yacni maxay u yacni nebigii ayaa aniga intuu igu sees igu soo seexday buu qur-aan akhriyey hadday iyada akrin karta ma taasay sheegi lahayd marka oo wax yacni ay ka dhigi lahayd la sheega markaan marka agtooda waxaa mutaqarir ka ahayd xaa-id inaynan qur-aan akrinaynin saasay dhahayaan marka culamadaas laakiin waa ujeedaayo waa mafhuum wax laga fahmay waayo naska ayb sida laakiin waxaa weeyaan asalkuna waxaa weeyaan marka hore inay horta akrin karto qur-aan qofka muslimka asaalatan aslan qur-aan waa akrin karaa ninkii u diiday oo yidhi xaaladaas qur-aan ma akrin kartidaa daliil laga rabaa bara alasliya saas weeyaan inay akrin kartaa bara alasliya qofkan muslim waayo qur-aankii waa waa akrin kartaa wixii looga reebay waa inay caddahay salaadii oo kale waa caddahay in laga reebay dawaafkii oo kale waa caddahay laakiin qiraa'at lqur'aan maxaa caddaynayo daliilaa la rabaa taa axaadiidta marka sunanka iyo ku jirto yacni xaa-id qur-aan ma akrinaysa iyo junub qur-aan ma akrinaya iyana dhammaan dacfi baa ku wada jira kulligood waa daciif mar haddii marka daciif ay yihiin asalkuna oo ahaa inay akrin karto asalkaa la istisxaaba markaas asalkii ayaa lala soconayaa ilaa mana laga baxaa ilaa bidaliilin laakiin way wanaagsan tahay hay-ad kaamila in qur-aanka lagu akriyo oo ay yacni qofka isagoo daahir oo wanaagsan inuu akriyo waa wanaagsan tahay laakiin xaaraan baan ka hadlaynaa inuu akriya xaaraan maka tahay kama aha ibnu cabaas iyo bukhaarina saasay ku tageen junubka inuu akrin karo qur-aan oo cabdullahi ibnu cabaas wirdigiisa iyo juskiisa qur-aan waa akrin jiray isagoo junuba ayuu akrin jiray mararka qaar nacam laakiin ma wanaagsana in sidaa la yeelo waxaa fiican qofka ninka ragga inuu intuu qubaysto dahaaro qaato qur-aankiisa marka isagoo marka saa dahaaradiisu kaamil tahay inuu ku akristaa wanaagsan laakiin min xayu ljawaaz ma banaan tahay mase ma banaano weeyaan waxaan ka hadlayno xadiid cali baa jiro isaguna dhahaya yacni nebigu wax ka celin jiray inuu qur-aanka noo akriyo ma jirin ila aljanaaba janaaba mooyaane xataa hadduu xadiidkaas ansaxo daliil uma aha sababtoo a waxa keliya uu caddaynaya waxay tahay nebigu markuu junub yahay inuunan qur-aanka akrin jirin laakiin yacni inaan la akrin karin oo ay xaaraam tahay ma tusaayo xadiidka isagana xadiidkii muslimna wuxuu ahaa caaisha kaana yadkuru llaha fii kulli axyaanihi nabiga waqtigiisao dhan allou xusi jiray kii caaishana wuxuu ahaa isnacii maa markay xaydka uu ku dhacay isnacii maa yasnacu lxaaj ama ifcali maa yafcalu lxaaj xaajiga waxa uu sameeyo sameey hayra anlaa taduufii bilbeyt laakiin kacbada ha dawaafay de xaajiga waxyaabaha uu sameeyaa dikrigaa kamida adkaar baa kamida qur-aan waa akriyaa xaajiga looma diidin dawaaf keliya unbaa loo diiday bukhaari waxyaabahaas uu qabsanaya isaguna marka iyo istisxaabu lasli asalkiiba markaa la istisxaabayo intaba wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yataki-u inuu cuskanayo fii xijrii fii xajrii labadaba waa loo dabdiya dhabteyda fayaqra'u lqur'aana buu akrinaya wa ana aniga oo xaa'idun xaa'id ah wacan mucaadata binti cabdiraxmaan qaalat sa'altu caaishata radia allahu canha faqultu maa baalu lxaa'idi taqdi asawma walaa taqdi asalaa fqaalat axaruuriyatu ant faqultu lastu bixaruuriyatin walakinii as'l faqaalat kana yusiibunaa dalika fanu'maru biqadaءi الsawmi walaa nu'maru biqadaءi الsalaaة wacan mucaadata binti cabdiraxmaan waxaa laga wariyey mucaadata binti cabdiraxmaan albasriya umu sahba ayaa layiha umu sahba ibnatu cabdillaahi alcadawiya imra'atu silata bni ashyam silata bnu ashyam ayaa qabay taabiciyatun hiqatun weeyaan taabiciyad hiqa ah weeyaan wa kaanat min alcaabidaat bay ka mid ahayd haweenka aada u cibaadada badan ayay ku jirtay sa'altu caaishata waxay tihi marka caaisha waxay dhimatay siddeetan iyo saddex markuu sanadku ahaa sa'altu caaishata caaishaan su-aalay bay tiri radia allahu canha faqultu waxaan idhi maa baalu lxaa'idi ay maa sha'nu lxaa'idi xaa'id sha'nigeedu waa maxay haweenta xaa'idka qabtaa taqdi sawma soonka ay qallaynaysaa walaa taqdi salaata salaadana aanay u qalaynaynin faqaalat waxa ay tihi axaruuriyatun anti axaruuriyatun khawaarij miyaad anti adiga tahay adiga khaarijiyad miyaad tahay haween macnaha madhab lkhawaarij aaminsan miyaad tahay faqultu waxaan idhi lastu bixaruuriyatin anigu ma ahi khaarijiyad walaakinii as'al laakiin anigu waxaan su-aalayaa waxbaan un su-aalayaa oo cilmi doon baan ahay faqaalat caaisha waxa ay tihi kaana yusiibunaa dalika